kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka kheyraadka dalka ee dowladda cusub ee federaalk soomaaliya cabdirasaaq maxamed cumar wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa howlaha ay wasaaradihiisa u howlgeli doonto iyo weliba caqabadaha uu arko inay ka hor imaan karaan iyo guud ahaan waxyaabaha la xiriira kheyraadka dalka ugu horeysa mudana wasiir kusoo dhawo barnaamijka martida microfonka aadaa umahadsantahay walaal waxaan rabay inaan ku weydiiy marka ugu horeysa mudane wasaarado badan ayaa ku hoos jira wasaaradda kheyraadka dalka marka la yidhaahdo marka haddaa noo faahfaahiso imise wasaaradooda ku hoos imaaneysa oo shaqooyinka kheyraadka dalka quseeya
fasin aadaa umahadsan tahay wasaaradda kheyraadka dalka waa waxaa hoos imaanaya horta wixii khayraad oo jiroo dhan waxaa hoos imaanaya joogkeeda aan yani ufaahfaahiyo dadkana dhageysanayo waxaa hoos imaanaya wasaaradda beeraha iyo iyo xanaanada xoolaha waxaa hoos imaanaya wasaaradda biyaha iyo macdanta iyo tamarta iyo petroleumka waxaa hoos imaanaya wasaaradda kaluumeysa waxaa hoos imaanaya wasaaradda dhirta iyo daaqa intaasoo wasaaradood ayaa hoos imaanayso laakiin hal wasaarad oo lagu magacaabo wasaaradda kheyraadka dalka wasaaradahaas oo dhan waxay noqon doonaan si hawshii loo wado waxay noqon doonaan wakaalado ama hay-ado ayaan yani ka dhigi doonaa waxaan umagacaabi doonaa agaasimayaal laakiin wasaaraddu waxay noqonaysaa hal mid wasaaraddaas oo ah wasaaradda kheyraadka dalka adiga hadda markaad fiirisoo kale wadanka muddaad ka maqnayd marka aad ku noqotay gaar ahaana qeybtan kheyraadka markaa fiiriso caqabadaha ugu waaweyn ee kuu muuqda ee aad isdhihi lahayd waxay u baahan yihiin wax ka qabasho deg deg ah maxay ahaayeen
waa su-aal aada u weyn falastiin su-aal runtii u baahan in yacni dadkan dhegeysanayeen ay ogaadaan aniga markaan halka yimid waxyaabaha aan yacni aan isleeyahay caqabad waaye waxay ahayd ammaanka runtii waxyaabaha caqabada ku ah wax soo saarka kheyraadka dalkana waa ammaanka dalka oo aan sugnayn mar aan la shirayay oo aan dad beerole consultation aan la sameynayo waxyaabaha ugu weyn oo ay ka cabanayeen waxay ahayd laba arrimood arrinta koowaad waxay ahayd amniga oo yani ilaa yani beerta markay dalaga kasoo gooyaan ilaa ay xamar ka imaanayaan baabuurta ay soo rartaan in yacni jidka lacaga looga qaato taas waa mid oo amni daradaas ayay aada iyo aada uga cabanayeen mudda labaad waxa waaye yani infrastructureki jidabkii oo aada u liito midda amniga waa mid barnaamijka siyaasadeed dowladda ku jiro in wax laga qabto middan kaleeto oo ah yani infrastructureka in wax laga qabto oo wadankii oo dhan jidadkii la sameeya ayadana waa arrin dawladda u taallo laakiin arrinta ugu horeysa oo hadda dawladda yani number oneka u ah oo number twoga u ah waxa waaye amniga in wax laga qabto waxaan jecelnahay in arrinkaas aan yani aan saarno xooga ugu weyn marka haddii aan soo koodo waxyaabaha caqalada ku ah waxsoo saarka dalka waa amniga oo qodobka koowaad ah iyo jidadkii oo aada u liisa ama infrastructureka oo aada mar kala fiiriya kheyraadka dalka soomaaliya xoolaha nool waa dhoofin jirtay muuska iyo khudaarta sida liintoo kale waa la dhoofin jiray hadda intaasiba ma jiraan marka sidee isleedaha wax soo saarku waa ku horumari karaa haddii mar aanay jirin in waxii dalka ka soo baxay la dhoofin karo
falastiin horta uma dadka soomaalida waa dad horta creative oo raba inay wax qabtaan waa dad yacni yani fahamsan ganacsiga adduunka laakiin yani haddii aysan dawladdu caawinin ayagana aysan la imaanin qorsho ay yani ay yani ganacsigooda ku wataan dhibaato weyn ayaa imaaneyso wax soo saarka beerahoo kaleeto waxyaabaha wax soo saarka beerahoo kale oo asaasigu ah marka marka laga hadlaayo for example food securityga marka laga hadlaayo waxyaabaha asaasiga u ah waxaa waaye biyo iyo waxyaaba kaleeto oo sahlo wax soo saarka sida keliyaal iyo in beertii loo qodo cagaf cagafyo in la siiyo waxyaabo noocaas oo kale waxyaabahaas wax waa lagala qaban karaa laakiin ayagana waxaa laga rabaa ganacsatada soomaaliyeed oo wax soo saarka yani ka shaqeeya ayagana waxaa laga rabaa inay la yimaadaan barnaamij arrimahaas ay sustainability ku samayn karaan oo ay kusii wadi karaan xoolihii waa la socotaa iyadana waa mid kaleto qeyb ka ah wax soo saarkii abaaro badan baa dhacay laba sanadadii hore lasoo dhaafay xoolaha yani inkastoo hadda lasoo dib yani loo soo kabanayo oo wax soo saarka xoolaha iyo ganacsiga xoolaha dib u bilowday iyadana yani waa la wadaa oo waxaa arkeysaa yani ganacsatadii xoolaha ka ganacsato inay yani ay sameyseen maarijo ay sameyseen xoolaha yani lagu daaweeyo lagu waxeeyo waxyaabahaas oo dhan yani waa waxyaaba jira lakin waaan ilaa hadda waxaan ka cudur daaranaa in aanan shaqadii aanan si aanan hawshii shaqadayda ama waajibaadkii aanan weli bilaabin oo maalmahaanan mashquul ku ahay xil wareejin waxaan u baahanahay waxaan u baahanahay inaan assessment sameyno waxyaabaha aqabadaha ku ah wax soo saarka baraha ha noqoto ama wax soo saarka kalluumeysiga ha noqoto ama horumarintiisa ha noqoto ama ganacsiga xoolaha ha noqoto waxaan samayn doonaa kolleyta assessment yaa la samayn doonaa yani teams ayaa loo xilsaari doonaa waxyaabahaas soo soo daraasado kasoo waxeeyo soo darso hawshaasna waa bilaabi doonaa yani waxaan rajaynaa markaan maraan ahayna inaan yani jawaabo badan oo aad yani adiga iyo dadka dhegeystayaasha ay u baahan yihiin inaan yani aan u helo yani jawaabo saxe laakiin ilaa iyo hadda intaas ayaan jeclaan lahaa inaan kaga baxo wax soo saarka hadda kalluunka oo kale mudan wasiir marka la fiiriyo waxaa jirta in inta lasoo saaro badda laga soo saarana ay yartahay inta la iibsadana laftirkeeda ay yartahoo kale waxay dadka kalluumaysatada ka cawdaan oo weligeedna tobankii sano ama labaatankii sano ugu dambeeyana aada u jirtay in maraakiib shisheeyaha ay badaha soomaaliya ka kalluumaystaan ma jirtaa wax siyaasadaha oo aada ugu tala gasheen in ay wasaaradaada mustaqbalka arrintaasi kaga howlgasho
waa kolleyto waa weli yani hadda waxba ama aan ku dhihi karo yani toola sidaanaa noo yaalla meesha oo aan ku dhaqmi doonaa ma jiro oo sababtana wax kala ma aha wax aan weli ilaa hadda xilkii weli lama wareegin markaan la wareego dadka kolleyta waxaawaa wixii u baahan in la saxanaa arrimaha maraakiib oo si illegal ama si sharci daraa uga hawenaysa waa arrimo badan oo soo noqnoqonayo arrimo badan oo aan maqlaa waagaan dibadda jooga aan aan dhowrma ka hadlay waaye hase ahaatee macluumaad badan inaan helo ayaan u baahanahay intaan su-aashaas yani jawaab saxa aan aasiinin wax soo saar kalluumeysiga aada buu uhooseeya hadii aan taas dhinacaas kale aan yani jawaab bixiyo wax soo saarka kalluumeysiga aada buu uhooseeya wax kalena ma aha ma jiraan iskaashatooyin waaweyn oo yani haysto yani qalabkii ay yani ku kalluumaysan lahaayeen marka waxay u badan yihiin kalluumaysiga hadda intaan arkay iyo markaan dadka la sheekaystay ku jiro kalluumaysiga dad ku jiro markaan la sheekaystay waxay u badan yihiin dad yani license haysto yar oo yani yani ma yani til maalmeedkooda yani ka raadsado maalinkaas waxay soo qabsadaan yani ka raadsado waa yani tusaale haddaan kusi waxa waaye licenka oo sida igu soo dan licen baa la siinayaa qofkii waxaa fiicnaan lahayd marka haddii licenka la siinaayo ayadoo ayagoo iskaashatoyn isku tegay yani haysto qarash yani doon weyn ay ku gataan ku qalabeeyaan wax soo saarka markaas kor buu ukici lahaa laakiin sida hadda ay tahay iyo sida hadda la ii sheegay in lagu kalluumaysto ma aha hab ama qaab yani keeni kara wax soo saarka kalluumaysiga inuu kor u kaco waa ku tala jirnaa inaan yani dhinacaas aan wax ka qabanno oo aan saas aan u wajahno annagoo weliba yani waktiga xaadirka hadda la jooga annagoo weliba ka faaidaysanayno khibradaha ay leeyihiin yani iskaashooyinka iskaashatooyinka ajnabi ah ee jira yani dadweynta xitaa ka ka kulumeyso haddii ay yani khibrad ahaan aan ka faaidaysan karin waa uga faaideyneynaa si yani ayaga naftooda ay yani waxyaabahay ubaahan yihiin oo khibrada ay uga helaan laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax dolarsi ah dolarna waa soo waa la imaan doonaa wasaaradda waa la imaan doontaa ku wajahan arrimaha waxaa jira shirkado shidaal ka baar qeybo kamid a soomaaliya kuwa kaluumeysi ama kuwa howlo kale u jooga soomaaliya oo arrimaha kheyraadka la xiriira dalka oo haysta ogolaanshiyo ay ka heleen madaxdii idinka horreysay ama wasaaradihii idinka horreysay sidoo kale shirkado marka laga soo tago shakhsiyaadaa jira iyaga laftirkooda haysta ogolaanshiyo ay kheyraadka dalka kaga ganacsan karaan ama ku isticmaali karaan waxyaabihii ka horreeyey dowladdan hadda adiga aada wasiirka ka tahay maxaa laga sameynayaa dadka haysta qandaraasyadaas oo kaleeto
wallahi hadda falastinay anigu ilaa hadda yani ma arag shirkadaas ayaa haysato licen ay ku ganacsato oo yani ka kalumeysi ka wada badda soomaaliya yani gudaheeda ka kalumaysanayso oo la ii sheegay ma jirto shirkad exploration ama yani badda gudaheeda yani petroleum ka qodanaysana ma aanan maqal markii xilka aan la wareego haddii ay waxyaabahaas jiraan wixii sharciga waafaqsanne dooraan wixii aan si sharci daraa wax ku qaatayne waa sharci daro oo dawladdu waxbay ka qabanaysaa laakiin ilaaya hadda waxa aniga aan ogahay oo aan kuiri kara maanta shirkadahaasa yani waa waajibna wada saaran ciddii si sharci daraa ku kaluumaysanaysa inaan isaga ehno waa waajibaadka wasaaradeyda waaye waxna waan ka qabanaynaa haddii ay jiraan yani kambaniyo aan si sharci daraa baddii wax soo saarkeeda uga waxaynayo ama ha ahaato gaas ama kaluumaysi ha noqoto yani waa waa waxbaan ka qabanaynaa mana dhici doonto in si sharci dara eh wadankii resourcekiisii la isaga daldasho oo shirkada ajnabiga ay ku qaataan ma dhici doonto arrinkaas mudan wasiir waxaa jirta in soomaaliya dhowr iyo tobankii sane ugu dambeysay dhoofinta dhuxusha ay noqotay ganacsi weyn oo lagu baratamo qaramada midoobay waa diiday maraykanka laftirkiisa madaxweynuhu dikareetuu kasoo saaray in soomaaliya dhuxusheeda aan la dhoofin karin lana iibsan karin arrintaasi dad badan oo ganacsato ahaana ku lug leh maxaa is leedahay arrintaasi wasaaraddaada way ka qaban doontaa
arrinka falastiin waa su-aal aada u fiican runtii because waa waxay qeyb ka tahay xitaa amni darada wadanka ka ka jirto dhuxushan marka ugu horeysa yani waa yani waana kasoo saari doonaa yani regulations baan kasoo saari doonaa in yani la baangareeyana waa taageereynaa oo aan la dhuufin dhuxush wax kalena ma aha yani deforestation baa ka dhacay abaaro badan yani xaalifniyo eber baa laga dhigay dhibaatooyin aada u badan not only that yani intaas inay ku eg tahay laakiin waxaa haddana ay u noqotay dhuxushaas doofinayo waxay u noqotay revenue qolooyinka xagjirka dawladda la dagaalsan ayay waxay u noqotay shabaabka ay waxay u noqotay ya dakli yani yani ay hawshooda kusii wataan marka yani waa mid amniga qusayso waa mid yani wadankii yani khayraadkiisa dhibaato weyn u noqonayso waa mid yani dhirtii xoolaha iyo dhirtii xoolahana way isku xiran yihiin dhirtii yani xayawaanaadkii kaleeto dhirta ku noolaa xitaa yani dhibaato weyn inay yani migration ay sameeyaan ay ka tagaan xitaa yani goboladii ay joogeen meelihii ay joogeen ay xuduudka gudbaan ayaa dhacdo marka yani dhibaato badan baa joogto yani sharciyo baa laga soo saari doonaa waana yani aaminsannahay in yani aan la dhoofinin wixii local ah oo u baahan yani yani debshidaal iyo waxyaaba yaryar oo aan yani waa waa goonidooda waay ayada nafteeda waxaan isku dayeynaa in dadka soomaalida yani barankas especially dadka magaalooyinka waaweyn ku nool aat inay isticmaalaan stofs inay isticmaalaan korontada inay isticmaalaan waxyaabahaas ayaan isku dayeynaa in yan wacyigelin ayaan samayn doonaa yani waana wax fiican waa arrin fiican waa su-aal fiican yani oo aada u wanaagsan runtii yani dadkana u baahan yihiin inay ogaadaan wuxushaan dhibaatada ay ku hayso wadankii inaysan hayn dhibaato yar oo sahlan yani waxay qeyb ka tahay xitaa oo dhibaato u keenaysaa wax soo saarkii wadanka ay hoos u dhigaysaa xitaa dhirtaan yani la la guranayo oo la baabiinayo
ugu dambeyntii markaad fiiriso hawsha adag ee dhanka hadda kheyraadka ha noqoto suuqxumada haysata wax soo saarkii dalka ha noqoto abaaraha iyo roobli-ida iyo maamul xumada haysata wax soo saarkii waddanka maxaa is leedahay sanadka soo socda wasaaraddaadu way ku guuleysan doontaa oo aad rajo ah oo aad ka qabtaa in kheyraadka dalka wax ka qabadkiisa ama sidii loogu heli lahaa suuq aada ugu howlgashid
falastiin waddanka horta khayraad badan buu leeyahay yani waxaan rabaa inaan dadka ummadda soomaaliyeedna aan niyadda u dhiso rajo fiican baa jirto ama ha noqoto yani kalluumaysigo aan yani wax soo saarkiisa iyo horumarkiisa aan ka shaqayno ama ha noqoto yani yani gaaskii qoditaankiisii oo gaas baa badda gudihiisa ku jiro inaan yani arrimahaas aan baarno oo aan yani aan wax ka qabano oo oo shirkada aan contractiyo la galno siday noqotaba yani khayraadka ama ha noqoto wax soo saarkii beeraha iyo xoolaha khayraad badan buu ilaahay nagu manaystay oo aan ka faa'iidaysan karno sanadkan sanadkiisa dambe waxaan jeclahay in ummadda soomaaliyeed oo nabada oo yani khayraadkaas ka faa'iidaysatay in yani legacy fiican inaan ka tagnaan rabnaa annaga yani council of ministrieska anaga keliya anoo aan ka hadlaynin yani wasaaradayda anoo aan ka hadlaynin golaha wasiirada oo dhan waxaan rabnaa yani in yani shaqo fiican aan qabano ummadaas yani soomaalida ee dhibaataysan ee labaatan iyo kowgii sana lasoo dhaafay ku jirtay dhibaato inaan dhibaatada yani intaan ka qaadi karna aan ka qaadno ummadda soomaaliyeed ayagana waxaa la rabaa inay yani ku dadaalaan ayaga naftooda inay wax qabsadaan inaysan yani aysan sugin in yani shirkado ama hay-ado dibadda inay wax u qabtaan inaysan sugin ayaga naftooda ay isku tirsadaan sidii ay wax soo saarka iyo khayraadka dalkooda ka buuxa ay uga faa'iidaysan lahaayeen ilaahay idankiis yani sanadka soo socda yani isbedel inuu dhaco ayaan rajaynaynaa haddii ilahay raada ka noqo
aada umaadsanta inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka khayraadka dalka ee dowladda cusub ee federaalk soomaaliya cabdirasaaq maxamed cumar tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo